mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabad ay ku qalin jebinayeen labaatan arday oo muddo lix bilood ah loo diyaariyey tacbashada iyo sidoo kale ku shaqaynta agabka loo isticmaalo tacbashada beeraha munaasabadda ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya maamulka koonfur galbeed rugta ganacsiga iyo madax kale oo ka socotay bangiga i b s isaga oo maalgelinta u sameeyey dhallinyaradana qaar ka mid ah dhallinyarada la balay qaabka loo isticmaalo agabka tacbashada beeraha ayaa ugu horeyna ka mahad celiyey waa dhowahay magacay waa sacdiin maxaa abshir waxaa ka mid ahay ardayda jaamacadda ummadda soomaaliyeed kuliyadda xanaanada xoolaha waxaan baranay cilmiga farm mechanization aa tababar ahaan u qaadanay dalkeena dal qani ah waaye anaga hadaa dhallinyaranahay anagana la rabaa inaan dhaqaalihiis kor u qaadno aa ka faa'iidaysan khayraadka leen hadday noqon lahayd bad iyo beri hadday noqon lahayd dhallinyarada waxaa ku dhiirigelinaa aa talana ku siinaa khayraad dalkiina ka faa'iidaysta waxaa la xaqiijiya ama la ogsooyay in lixdan bersentage dhulka soomaalida in uu ku habboon yahay waxbeerashada iyo wax soo saarka caro aad u nafaqaysan iyo maxaa lahaa jawi beereed inuu yahay dalka soomaaliya aad bay muhiimad u tahay in maxaa lahaa la xoojiyo arday fara badan ay baratay iyo kaabayaal iyo maxaa lahaa inay helaan bratical noocan oo kale iyo mashinariga ee aad maxaa lahaa loo saacido wallaahi wax badan oo ka duwan jaacadda wixiina laku beri jiraana la baray waxaa ka mid a in mataqaanaa cilmigii shalay jaacadda aan kusoo qaadanayna oo theoriga ahaa in aan bratical ahaana loo ku bedelay iyo cilmiya intaas ka sii duwan oo waxaa maadaama jaacadda waqtigeedana iska yaryahay wixii maadadiina mataqaanaa ku saabsanaa agricultural mechanizationka waxaa beeraha ku saabsanaa ay iska kooban yihiin kambaniga gaalow wuxuu naga saaciidin waxaa cilmi intaas ka badan aan qaadanno shucayb madaxa suuqgeynta bangiga i b s ayaa sheegay in ka bangi ahaan ay mar walba diyaar u yihiin in ay maalgeliyaan dhallinyarada soomaaliyeed sidoo kale bangiga i b s iyo shirkadda gaalowge waxay iskala shaqeeyeen dhiirigelin in loo sameeyo sidoo kalena la garab istaago beeralayda soomaaliyeed waxaan sanadkii lasoo dhaafay ilaa laba kun oo ka mid ah beeralayda soomaaliyeed u sameynay inaan siino lacago loo yaqaano qarduxasanka ama overdraft kuwaasoo jooga deegaanada south west gaar ahaan magaalooyinka afgooye iyo baydhabo sanadkan qorsheen wuxuu yahay in deegaanada kale soomaaliyeed gaar ahaan deegaanada leh dhulbeerashada in ayagana aan siino qarduxasan iyo maalgelin diidiye cabdi oo ka tirsan wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa isna dhankiisa waxa uu kaga mahad celiyey bangiga i b s isagoo sheegay inay ku faraxsan yihiin ka wasaarad ahaan ay arkaan dhalinyaro soomaaliyeed oo baranayso tacbashada beeraha dhammaan ardayda halkaa fadhiso inay noqdaan dadkii ugu horeeyey ee ka qayb gala ama ka qayb qaata mashaariicda horumarinta qalabka beeraha waxaan rajaynayaa in fariintiina aan gaadhsiiyo wasiirka beeraha soomaaliya mudane maareeye si ardayda halkaan fadhiso ay noqdaan ardaydii ugu horeeyey ee loo sameeyey shaqo abuur ayagoo ka qayb qaadan doono mashaariicda horumarinta beeraha gaar ahaan waaxda mechanizationka sanadyadii ugu dambeeyey dhallinyarada soomaaliyeed ayaa u jihaystay in ay tacbadaan soo saaraan beeraha